maamulka degmada gaalkacyo oo gargaar gaarsiiyey ku dhowaad konton ruux oo ka mid ah dadka qaba xanuunada ku dhaca dhimirka deeqdan oo qayb ka ahayd qayb loogu talagalay in lagu caawiyo dadka dhimirka ka xanuunsan haddaba duqa degmada gaalkacyo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay adeegyada ay u qeybiyeen dadka qaba xanuunka dhimirka walaalaheena ee xanuunsan ilaahay caafimaad sare ha siiya waajib baana saaran annaga mas-uuliyadda magaaladan dadkii kitaabka u maray baan nahay aanna ku wada filnayn waa hubnaa inaan xogta wada ururin karin waa hubnaa laakiin dadaalkeena inaan hagar ka gelin baa naga go-an iyo tabarteenna wixii ilaahay subxaana watacaala maaragtay uuna karsiiyo aan dadaalkeena ku darayno inaan maaragtay u istaagno mas-uuliyadda nasaara waa intaa qayladhaantii maalinta dhirta soo dirteen waan dareemayna inay runtii wakhtigeeda kusoo aaday ay dhab ahayd xog la-aana nama hayn laakiin waxaan hayay waxay ahayd tabaraha iyo culaysyada iska tirada badan ee meelaha kala duwan nooga dhacay meeshaan meesha ugu mudan weeye maanta waxaan idinkugu nimid inaan culayska idinla aragno tabarteenna waxay tahan idinla qaybsanna insha allahu tacaala raashinka yarkaa waa maaragtay aan ku sadaqaysanayno dadka tabaalaysana masaakiinta halkaa jooga bilu ahaan doonaa insha allah marka koowaad asagu intaan joogno mas-uuliyadda joogta ahaan doona ilaahay idankiisa tiradaasi joogtay ahaanaysa insha allahu tacaala haddii la soo kordhin karana waa ognayn aysan waxba ka gelin laakiin hadda tabarteen aan ka hadlayna ilahay idankii qof walba waa nin walba waa taagtiisa waa qodax ugu tagtaa tabartu intay la eg tahay oo ogtihiin canaamaha kala duwan ee runtii dowladda hoose lafdhawarka u tahay ee culasyada saaran marka marka kooda xaraan ballan qaada ilahay idankiisa intaa yartaa inay bil kasta aad ku xisaabtantaan oo aad heshaan insha allahu tacaala kow